faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxay dab xoogan oo ka kacay suuq ku yaala magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya islamarkaana sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dabkan ayaa markii hore ka bilowday dukaan ku yaala suuqa taiwan isaga oona ku sii fiday goobo ganacsi oo ku agdhow waxaana u geystay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dad shacab ah inta la xaqiijiyey waxaa dabka ku dhintay hal ruux oo ka mid ahaa ganacsatada suuqa halka sidoo kale ay dhaawacmeen tiro kale waxaana intaasi sii dheer oo uu dabku sababay khasaare hantiyadeed oo aad u baxad weyn mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey qaar ka mid ah dhaawacyada iyaga oona wada gurmad loo samaynayo dadkii ku waxyeeloobay dabka qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada jigjiga oo dhankooda soo gaaray goobta uu ka kacay dabka ayaa ku guulaystay in ay bakhtiyaan dabka iyada oona ay socdaan baaritaanno lagu ogaanayo sababta keentay dabka marar badan suuqyada ku yaala magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed waxaa kaga kacay dab xooggan oo geystay waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana inta badan dabka ka dhashaan cillad xagga korontada ah